الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه الأخيار الأظهار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال baabka aynu halkan kaga hadlaynaa waxa wey shayga loo yaqaano annikaax guurka kitaabkii nikaaxa ka warramaya weeyaan in yaro hordhaca haddii aynu u samayno qodob buu leeyahay guurka u baahan in wax laga yidhaahdo marka si yaroo kooban la isu yaro dultaago waa in hordhaca ama muqadamo ah intaynaan kitaabka sii dhexgelin qodobadaa waxaa ka mid a tacriifkiisa ama tilmaanta uu leeyahay guurku waxaa qodobadaas ka mida sida uu bal islaamku diinteenna samxadahe wanaagsan ay u dhirigelisay waxaa ka mid a xukumka guurka muxuu noqonayaa mawaajib mise sunne waxaa ka mid a xigmadda ku jirta ee maaragtay culimmadu ay ka sheegeen sirta uu leeyahay waxaa ka mid a aayaadka iyo axaadiidta kusoo arooray inaynu akhrino in ka mid a waxaa xikmadaas ka mida iyo aadaabtaas arkaanta uu yeelanayo guurku iyo shuruudihiisa iyo mawaanicda maxaa hor joogsada guurka ama qofka u diidi kara inuu guursado aadaabta looga baahan yahay qofka ama labada qofa isguursanaya alxuquuq azawjiya xuquuqda labada qof u dhaxaynaysa ee ka dhalanaysa marka la isguursado allawaaxiq baabkan waxyaabo la sii xidhiidha oo dabageli doona oo ka mid a axkaamtiisa axkaamta kale ka mid ahoo raacaysa u nikaax tacriifu nikaax nikaaxa iyo tilmaantiisa marka la eego waxa weye laba lab iyo dhadig nin lab iyo gabadh dhadig oo la isku xidho dariiqo sharcigana la isugu xidho waqtigii hore guurar baa jiri jiray islaamka ka hor guurarkaasi waa kala duduwaanay ilaa afar qaybood oo guurka ka mid ah carabta guur ku sheegi jirtay ayaa jiray kan unbuu islaamku u tixgeliyey inuu guur yahay saddexdii kalena meeshuu ka saaray marka saddexdaa waxaa ka mid ahaa kan iminka saaxiibka gaaladu ay u yaqaanaan jaahiliyadii hore carbeedba wuxuuna u yaqaaneen inuu guur yahay isaga laftiisuba gabadha intay guri furato ayaa markay uraysato waxay soo qabsan jirtay mid ka mida kuwii soo maray oo u tirsanaa mararka qaarkood waxaa dhacaysay ninku inuu gabadhiisa yidhaahdo naa bal horta hebel ku horee oo uu iga qurux badan yahay marka uu habeenna ku soo arko ee aada uur soo yeelato aniga ii kaalay awrdhalyuu u fiirinaya halkaa macnaha wuxuu eegayaa wiil qurux badan inay usoo qaado waayaan darada ummaddaa haysatay baahayd laakiin islaamku waxa uu tixgeliyey guurka sida wanaagsan ayuu u tixgeliyey u habeeyey kanaana la daayey waay marka tilmaanta guurku taas weeye waa rabdi ama isku xidh lab iyo dhadig dhex maraya biariiqatin saxiixatin sharciya ariiqo sax oo sharciya kaa weeye islaamku uu dhiirigeliyey guurka oo had iyo jeer marka shay islaamku uu doonayo inuu daweeyo kahor ka hortagba horta lagu daweeya ka hortag marka ka hortag buu ku daweeyey laga hortegayo wixii xumaan iyo sina ahaa ee dhici lahaa sinada shayga la idhaahdo siyaabuhu u daweeyey islaamku ee ka hortagga ugu daweeyey guurkaa ka mid ah markastoo ummaddaa guurku uu badan yahay sinadii iyo xaaraantu way yaraadaa saa darteed buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam wardadiihow markuu idin yimaado qof aa ka raali tihiin diintiisa iyo akhlaaqdiisa fazawijuuh u guuriya wailaa takun fi lardi fitnatu wa fasaadun kabiir aw cariib haddaa u guurin weydaan hablihiina qofkii diintii iyo akhlaaqda lahaa ee kufka u ahaa ee u qalmaya inantan dee dhulka waxaa ka dhici doona fasaad iyo fitno iyo sino iyo xumaan baa ka dhici doona saasuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam siyaabuhu u dhiirigeliyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam guurka iyadoo laga hortegayo sine iyo xaaraan waxa uu nabigu yihi saddex ilaahay baa isa saaray ama isku waajibiyey in uu garab gelayo oo uu saacidayo alghaazi fii sabiili illaah waxaadiis adugu da- darajadiisu xasan tahay mid waxa weeye qofka jihaadka ku jira ka labaadna waxa weeye almukatab yuriidu aladaa waa qof addoonahoo lagu xidhay adduunyo oo la yidhi haddaad intaa la kaalayda waad xoroobaysa ka saddexaadna waxa weeye annaakixu yuriidu alcafaaf qof guursanaya oo doonaya inuu dhowrsoonaado oo sina iyo xaaraan uu ka dhowrsoonaado kaa isagana waxaa een, ilaahay uu isa saaray inuu u hiilin doono uu garab geli doono waxaa ka mid a siyaabaha uu u dhiirigeliyey sharcigeenu inuu ku tilmaamay sunnihii nebi ambiyada waa waxa weeye sunnat lambiyaa qofka muslimka ah ama mu'minka ahina had iyo jeer wuxuu doonayaa sunnaha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaanu ka dhicin ee uu ku taagnaado ilaa uu xawdka maalinta qiyaamaha kula kulmayo isagoo darkiisa ka cabi doono qofkaasi markaasaa nebigu waxa uu leeyahy guurku waa sunnahayga eh faman raqiba can sunnatii falaysa minii qofka sunnahayga naca aniga iga mid maaha waa dhiirigelin rasuulku dhir- dhiirigelinayo waxaa kaluu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam markuu guurka ragga iyo dumarkaba ku dhiirigelinayay qofka ilaahay uu ku arsaaqo ori wanaagsan waxa uu ka saaciday ama uu ka kaalmeeyey ama uu ka taageeray diintiisa qeyb ka mid ah qaybta labaad ilaahay ha kaga cabsado falyattaqi illaaha fi shadri alaakhar qaybta labaad ilaahay ha kaga cabsado macnaa qayb dhan oo diin markuu ilaahay qofka lamaano wanaagsan siiyo qayb dhan oo diintiisiia ayaa u u badba ayaa u hirg ayaa u nabad gashay indhihiisii iyo farjigiisii iyo cawradiisii iyo cirdigiisii iyo sharaftiisii iyo intuba way dhowrsoonaadeen ka dhinaca kale un ilaahay kaga cabsada buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaluu ihi addunyaa mataac wa khayru mataaciha almar'atu saalixa adduunyadu waa alaabuun waxa u wanaagsanna een, waa raaxa adduunyadu raaxadeeda waxa u fiican ori wanaagsan uu ninku helo xadiidka waxa barbar yaalla dee haddii gabadhuna nin wanaagsan ay hesho iyaduna raaxadii adduunyada waa hesho nusuustaa iyo nusuus kaleba waxay aada u dhiirigelinaysaa marka aad akhrido inuu qofku guursado waaya xikmadda ku jirta zawaajka ama xikmadda uu leeyahay guurku ee, ama midhaha laga goosanayo ama faa'iidada ku jirta waa waxay noqon kartaa mid adduunyada ah iyo mid aakhiro labadaba macnaa dheef adduunyada uu leeyahay guurku dheef aakhirana wuu leeyahay labada faa'iidaba waad ka helaysaa maxaa kaa maqan dee haddii aad faa'iide adduunyana helayso faa'iide aakhirana helayso qofka muuminka ah ilan waa qof han weyn adduunyada qura kuma fikiro qofka muuminka ah laakiin qofka muuminka ah adduunyadana wuu ku fikirayaa aakhirana waa ku fikiraya ee, aakhiraadka u u daran ee u miisaan badan ee uu aadka ugu han weyn yahay waa aakhiro marka adduun iyo aakhiraba ilaahay waa weydiisanaya guurku faa'iidooyinka uu leeyahay een, intaynaan gaadhin waxa aynu tilmaami lahayn diintan islaamku inay tahay xagga arrimaha jinsiga marka la eego iyo hamadda gudashadooda iyo xidhiidhka rag iyo dumar dhex mara diintani waxa ay martay dariiqada dhexdhexaadka ah dariiqo xadgudub ku jirana may marin dariiqo gaboodsan ku jirana may marin laakiin dariiqo dhexdhexaada bay ka martay qofka bani aadamka waa la ogsoon yahay ilaahay baahi buu ku abuuray raggiina u baahan yahay dumar dumarkiina ay u baahan yihiin rag baahidaa xikmadda ilaahay ugu abuuray waxa weeye dee in la tarmo in la tarmo oo waa dariiqadu ku tarmaya dee bani aadamku haddii baahidaasi aanay jiri lahayn dee bani aadamku wuu dabargo'i lahaa haddii cidi keligeed joogaysana aabbaheenii u weynaaye aadam calayhi salaam ayaa keligii joogi lahaa isagoo keligii baa ilaahay xaawo u abuuray waxay taasi tilmaamaysaa labkiiyo dhadigu inay isu baahan yihiin ha isu baahnaadeen ee baahidooda habkeebay u gudanayaan hab nasiiha oo cadaalad leh oo aadaab leh oo hufan oo mustaqbal leh ayay hufanayaan oo islaamku uu ka taagan yahay saddex arrimood midun bay noqon lahay in la yidhaahdo qofkani baahidiisa ha la aamusnaado sida ay yidhaahdeen ragga kaniisadu oo idhaahdeen rag iyo dumarka midna hamadiisa ma gudan karee halkaa hala fadhiisto waxa cuno ha ha cabo ha dhargo laakiin waxba yuu lamaane arki halkaa ha fadhiisto taa qolaa yidhi waana waa rijaal alkaniisa iyo suufiyaashii kiristanka raggii kaniisadda iyo madhabaha kiristanka qayb ka mida baa sidaa ku tegey ha yidhaahdeen laakiin kumay daynin kumay daynina waxaad meelaha ka maqlaysaa boob baa qof yar ku dhagaroobay ama kuwii suufiyaashii mid ka mida kaniisadda ayaa xumeeyey ilmo yar ayaad maqlaysaa ama tu ka mida kuwii wax barbaarinaya kaniisadda joogay ayaa sidaa noqotay oo xumaantaa ku dhacday macnaha qofkan baahi ku abuurnayd baa la banaday oo la yidhi ma gudan karo dabeetana xaaraan buu ku dhacay taasi xal ma aha oo waxaa ku fashilmay madhabaha kiristankaa ku fashilmay taa waayo ta labaadna waxa weeye in la yidhaahdo qofkii hamadiisan ha guto siduu doonana ha u guto xalaal iyo xaaraan wixii ka soo horbaxa dee ha la dhaqaajiyo oo saaxiib ha samaysto wax mehera ayaan la shardiinoo ha la iska wado oo sinadii ha la wado taasina qaar baa yidhi almadaahib alibaaxiya madaabaha loo yaqaano ibaaxiyiinta ee wax walba yidhaahdo waa mubaax sharci iyo ilaahayba waanu ka xorownay kuwa yidhaahda oo iminka ay qaateen ummadaha dee aan diinta lahayn een diin islaam raacaynin ee yidhi waanu xorowno waa waxa iyagu waxa weeyaan qori qofku waxa uu leeyahay xorriyad mutlaqa marka lagu leeya waa xorriyad sii daysan macnaheedu qofku waxa weeyaan xaaraantii iyo sinadii wuxuu xor u noqdo saaxiibba iska samaysto intuu doono uu wato oon gurina jirin oorina jirin caruurina jirin taana qolaa yidhi oo dee fashilaada ka soo baxday waynu aragnay in ummadahoodii ay kori waayeen oo tiradoodii ay yaraatay ile qoys la dhisayaa ma jireen in hablihii ay baaba'een in cudurro meeshii ay ka soo baxeen waxaan cidhibtiisii la mahadinin ayaa ka soo baxay waanu xorowdanoo waanu xorownoo wax guura uma baahnine rag iyo dumarku ay iska galmoodeen taana iimaan iimaan la-aantaa keento ayaan darada ka dhacday kuwii sameeyeybaaba ka markhaati furay labadaa midina waa xadgudub midina waa gaboodsan midi waa xadgudub oo baahidiisa ha guto qof siduu doonayana ha u guto waa fashilaad waxa labaad oo fashilaado qofkan ilaahay waxa uu ku abuuray ha iskala aamusnaado oo yuu gudanin baahidiisa taana halkaa inaga dhig ta islaamku uu marayaa waxa weye qofkan hamadan ilaahay uu ku abuuray iyo baahidiisa ha guto laakiin dariiqo saxa ha u guto oo sharciyaysan oo ninkii iyo gabadhii ay guri dhisayaan mustaqbalna samaynayaan caruurina ay ka soo baxayso xuquuqina ay ka ratibmayso oo xuquuq ay isku yeelanayaan iyo waajibaad ta saxdaahi waa taa weeye ta loo aayeyna waa taa ummadda islaamkuna ummadaha kale ay kaga horumartay marka tawjiihaas shucuurkii iyo dareenkii qofka haya sidaa fiican buu islaamku u jaheeyey waxaad halkaa ka arkaysaa inay diintani tahay diin dhexdhexaada sida ummadaniba ay u tahay ummad dhexdhexaada wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan ummad dhexdhexaada baanu idinka dhignay baa ilaha wey waayo xikmadda dunyawiga ah iyo ta ukhrawiga haddaynu soo horreysiino ta ukhrawiga ah faa'iidada aakhire ee guurka laga helayo mid hore aynu usoo sheegnay oo waxa weeyaan inuu sunnihii nebiga yahay sunnaha nebigaoo la raacana waa lagu nabadgalaa xikmadda labaada ku jirtaa waxa weeye ummaddan ayaa ilaahay uu ku badinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi tasawaju lwaluud alwaduud fa innii mukaafirun bikum ulwamam aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam afarkii xasanka ahaa ee derajadiisu war waxaa guursataan dumarka idin jecel ee dhalmada badan ummadaha ayaan idinku faanayaa maalinta qiyaamaha oo nebiba nebigu kasii ummad badan yahay ayuu kasii fadli badanaya marka taasina waa faa'iido kaloo jirta faa'iidada saddexaad waxa weeye ubadkiibaa kuu soo ducaynaya ubadku oori unbay ka soo baxaan xalaala ubadka kuu abtirsanaya marka way kuu soo ducaynayaan adigoo dhintay ayaa ay kuu soo ducaynayaan oo camalkaagii uu soconaya ile weladku waxa uu ka mid yahay wixii uu waalidku shaqaystay buu ka mid yahay marka maalgelintii khayrkeed samaysay ayaad midhaheedii goosanaysa adigoo xabaalan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi qofku markuu dhinto camalkiisu wuu go-aa saddex mooyaane saddexdii waxaa ka mid ahaa walad saalix oo soo duceeya ama inan ha ahaado ama inan wiil iyo gabadh midku doonaya ha ahaado waxaa ka mid a ajri uu qofku guurka ka helo adigoo oridaada u galmoonaya ama iyadoo ninkeeda la kulmaysa abaalmarin iyo ajri iyo sawaab ayay ka helayaan siduu nabigu calayhi salaatu wasalaam wa fii budci axadikum sadaqa qofkiin marka uu lamaanihiisa xalaasha ah la kulmayo ilaahay ajri buu qoraya asxaabtu waxay idhaahdeen oo sideeba ajri loogu qoraya isagaaba dee hamadiisa gudanaye nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi oo ka waran hadduu xaaraan ku dhici lahaa miyaan loo qoreen dembi waa loo qoraya markuu sina ku dhaco kol haddii dembi loo qorayo iminkana ajri baa ilaahay u qoraya kolka uu xalaashan guurkan xalaasha qofku la kulmayo arinta saddexaad waxa weeye ubadkii oo shafaaco qaada ubadkii oridani ay dhalaysayba ayaa shafaaco uu ka helayaa waalidku rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu wacdiyey dumarka maalin wuxuu u sheegay ta dhowr caruurihii ay ka shafeeceen macnaha ka dhinteen inay kasii horeeyaan ilaahayna horseedu uga dhigayo maalinta qiyaamahana naarta xijaab ay uga noqon doonaan macnaha way u shafaaco qaadayaan sida aabbayaasha iyo waalidkuba uu ugu shafaaco qaado caruurtiisa ayay caruurtana ugu shafaaco qaadayaan waalidka oo labada kolba qofkii horeeye wanaagsan baa ilaahay ka kale uu ku soo jiidaya waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatuhum biiimaan alxaqnaa bihim duriyatahum wamaa alatnaahum min camalihim min shay dadka mu'miniintaha ubadkoodu ilaahay rumeeyeen ubadkoodii waanu raacinay baa ilaahay wuri oo aakhire isku darajay noqonayaan oo waalidkiibaa ubadkii u shafaaco qaadaya ubadkuna saas oo kale waalidka u shafaaco qaadayaan waa faa'iidada aakhiree jirta weeyaan ubadkuna dee wuxuuna ka soo baxaa dabcan oridaa xalaasha ahunbuu ka iman karaa haddii qofku gabadh uu welad ka dhalo laakiin meher sharciga aanu kaga dhalin ubadkiisii ma noqday ogow oo uma uma abtirsanayo lixdaa ama toddobada arrimood waa faa'iidooyinka guurka uu leeyahay ee xagga aakhire la helaya faa'iidooyinka xagga adduunyada waxaa ka mid a qadulbasar wuxuu nabigu ummadda ku dhiirigeliya calayhi salaatu wasalaam dhallinyaradu si gaara ula hadlay yaa macshar ashabaab man istataaca minkum ilbaa'ata falyatasawaj fa inahu aqadu lilbashari wa axsanu lilfard waa dhallinyaradii ee guursada buu nebigu qofka guursan karee masaariifta iyo meherka helaya ha guursado waayo guurkaasi indhihiisa wuu wanaagsan yahay qofka oo xaaraanta la si raacraaci maayo qofka ee ishiisu xaaraanta way ka baydhaysa leanna u baahi ma hayso dee ooridiisii iyo lamaanihiisiiba ag jooga waaya cawradana isagaa u fiican buuri oo qofka xumaan ku samayn maayo farjigiisa haddii uu xalaal haysto taasi waa midoo wa waa faa'iido aada iyo aada u weyn xadiidka rasuulkaana sala allahu calayh wasalam uu nebigu ku caddeeyey waxa labaaba faa'iidooyinka ka mid ah shucuurulmas-uuliya waa faa'iidooyinkii adduunyada ee guurka laga helaya qofku sideedaba marka uu iska dhalinyaro yahay iyo marka ooriyi kusoo biirto ama sawj iyo lamaane uu kusoo biiro isku mas-uuliyad maaha kan kaleu u turaya waxyaabo badana uu samayn lahaa ayuu kan kale ku lamaane xalaasha ah isagoo u turaya ama u kaadinaya ama tixgelinaya ayaa wax badan oo ciyaalo suuqnimo ah aanu sameeyeen marka ubadka had iyo jeer mas-uuliyadooda iyo miisaankooda qeyb weyn buu ka qaataa guurka loo guurinaya qofkiioo iska ciyaalo suuqoo iska fudfudud baa marka uu xaas noqdo ayuu miisaanmayaayo kii kale ayaa maaragtay kabayo oo ila zawjayn waa laba qofoo iskabaya waa beer waa wax isku lamaan sida labadaa kabood ee la wada gashanayo oo kale waa wax isku asturan sida ilaahayba qur-aanka uu ku yidhi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna raggii iyo dumarkii dhar bay isu yihiin way isku asturan yihiin mana kala maarmayaan fawaaidka waxaa ka mid a rawaabit ijtimaaciya guurkii bulshadu isku xidhaa qabaa'ilkii iyo qoysaskii iyo deegaamadii dadku ay kala deganaayeen iyo wadamadii iyo ayuu isku xidhaa sidaa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ummadda islaamka isagoo la hadlaya ayaa wuxuu lahaa marka marka masar masar furataan hagaajiya buu lahaa ummadda islaamkuu la hadlaya fa ina biha fa ina waxa halkaa aan ku leeyahay nasab ayaan ku leeyahay iyo sihri faina biha nasaban wasiiran masar waxaan ku leeyahay nasab iyo sihri nasabki iyo sihriga macnaa nebi ibraahim hooyadii oo aajara ah ama haajara ah nebi ismaaciil baan leeyahay nebi ismaaciil hooyadii waxay ka soo jeedaa masar maariya alqibdiya oo xaasaskii rasuulkiina masar bay ka soo jeedaa waar xidhid iyo xigaalba waynu ku leenahay masare marka furataan ee xoraysaan muslimiinta haddaad tihiin ha xumaynina hagaajiya buu nebigu laha calayhi salaatu wasalaam waaya marka qur-aankuna uu cabirayo dadku waxa ay isku yihiin markuu tilmaamayo suurat lfurqaan ilaahay waxa uu tilmaamay inuu ilaahay basharkii abuuray oo uu ka dhigay nasaban wasihran ilaahay wuxuu abuuray bani aadamkii oo markaasuu ka dhigay tol iyo xidid inta tolku isu yahay in la eg ayuunbuu xididkuna isu yahay macnaheedu dadku sidaa ay isugu xidhiidhinayaan tolnimada iyo abtirsiimada sidaasoo kale waa inay isugu xidhiidhiyaan xidhitinimadana taasina waa arrin la xidhiidha isku xidhka bulshada oo labadaba uu isku cadfay nasku mana haboono inaad xididkaagana xumayso xigaalkaagana hagaajiso xigaalkana hagaaji xididkana hagaaji xaqa ay xigaalku leeyihiin iyo cidda nasabka ahi ayuunbay kuwa xididka ahina leeyihin gabadhii reer ku jirta had iyo jeer dhaqankeenu wuxuu ahaa inay safaarad noqoto oo la idhaha reer hebel baynuu hoyanaynaa ama maganu noqonaynaa waayo inan baa inagaga jirta inantaasi baa lagu soo dhoweyn jiray dadka halkaa maraya dhaqan wanaagsan bay ahayd faa-iidooyinka ka mida adduunye ku jira guurka waxaa ka mid a inuu magaciisu sii hadhayo qofkan macnaha qofkii hadduu guursan waayo magaciisu wuu go-aya oo caruurba u dhali waayo markaa la aasaabaa ugu dambeynaysa laakiin hadduu caruur dhalo waa lagu abtirsanayaa waa loo ducaynayaa magaciisii baa jiraya waa la hadalhaynaya waa dariiqada ilahay cimrigiisa uu ku dheeraynayo inta caruurtiisii ay joogtaba faa-iidooyin dhaqaalaha ku jira xagga adduuny ahaan marka la eego guurka faa-iida iqhtisaadiya baa ku jirta fuqahadu waxay yidhahdaan almiskiinu man laa zawja lahu culimada axkaamta qaar baa yidhahdaa miskiin waxaa la yidhaha ka aan oriba lahayn miskiin waxaa la yidhaahdaa ka aan xaasba lahayn leanna hadduu maanta awr qasho wasladu buu ka cunaya dabeedna wuu dhaqaajinaya un laakiin qofkan xaaska leh waa loo habaynayaa waa loo farsamaynayaa waxa uu leeyahy qasdadu wax dhigto iyo ciduu wax u dhiibto iyo cid isberber taagta saa daraaddeed baa soomaalidu marka ay ka mahmahayaan arrintan ayaa ohan ayay odhan jireen nin maalin ma gaadhid ninna sanad ma gaadhid ninna weligaaba ma gaadhid qof maalin ma gaadhid oo qofka kaa socod horeeyey gaadhi maysi hadduu qofku kaa socod horeeyo de isna wuu sii lugayn adna waa daba lugaynun miyaad duulaysaa gaadhi kari maysi maalintaa gaadhi maysi qofka meel wanaagsan oo barwaaqo ah qofna sanad ma gaadhido qofka meel barwaaqo ah isagu degay haddaad adigu meel abaara degan tahay sanad kaa gaadhi maysi waayo xoolihiisu meel barwaaqo abay daaqeen adiguna meel abaara baa taaleen ayaa taallay marka sanadkaa waa kala horeysaan oo xoolihiisaa kaa fiican oo wuu kaa dhaqaalo wanaagsan yihi qofna weligaaba ma gaadhido qofka kaa oori wanaagsan weligaaba ma gaadhid baydha hadduu ninku kaa xaas fiican yahay wuu kaa horeeyaa weligiiba dee gabadh haddii gabadha ninkeedu uu ka wanaaguu wanaagsan yahayna dumarka kalena iyaguna soo gaari maayaan wey marka taasi waxa ay tilmaamaysaa faa-iido weyn oo iqhtisaadiyaho xagga dhaqaalaha ah ayaa guurka ku jira halka laga yaabo dadka qaarkood inay isleeyihiin waxbaa kaaga yaraanaya ilaahay baa wax ugu badinaya siaynu ku xusi doono aayadaha dambe waankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqaraa yunihim allahu min fadli in yakunuu fuqaraa yughnihim allahu min fadli ilaahay waxau ihi dadka aan xaasaska lahayn rag iyo dumarba isu guuriya haddii ay faramaran yihiin oo fuqara a yihiin oonay waxba hayn ilaahay baa fadligiisa siin ilaahay baa albaabada arsaaqada isagaa u furi doona ilaan isagaa gacanta ku hayee bushaaradaasay qabaan oo waa loo bushaareeyay marka halkaa waxaad ka arkaysaa qofku isagoo shaqaynaya oo dadaalaya oo sababtii la imanaya haddana waa inuu aaminaa oorida uu soo kordhiyey ama xaaska uu soo kordhiyey inaanu arsaaqadii yaraynaynin ilaahay uu siinayo oo u ballaarinayo iyada wixii uu ku arsaaqaye isaga wixii uu ku arsaaqaye waxa dhexdooda faa'iido ku jira la isugu barakaynaya taasina waa taa weeye xukumka marka intaasoo faa'iido waxaanu sheegnay dhowr iyo toban faa'iido oo guurku uu leeyahayoo adduun iyo aakhiraba la xidhiidha oo oorida ku jira oo ubadka ku jira marka xaqiiqatan dee wax sahlan maaha waxaa dareemi karaysaa wax kastooo ilaahay ummadan uu u sharciyeeyo oo uu u jideeyo faa'iidadiisa iyo xikmadiisuu iska leeyay axkaamta iyo sharciga ilaahay iyo qowlka ilaahay iyo ficilka ilaahay midna xikmadi kama madhna mid waliba xikmadiisuu leeyahy xikmadda marna waxbaynu ka fahamnaa marna waa laga yaabaa inay naga qarsoonto guurka mabaaxifka iyo qodobada lagaga hadlo waxaa ka mid a xukmu zawaaj guurka xukunkiisa oo xukunkaa waxaynu uga jeednaa ma waajib buu noqonayaa ma sunuu noqonayaa ma xaaraan buu noqon karaa ma karaahuu noqon karaa afartaba wuu noqon karaa bay leeyihin culimadu ama shantaba mubaaxna waa soo geli karaa marka hore guurku waa inuu waajib yahay oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu dhallinyarada la hadlayay wuxu uhi war qofkii guursan kara ee masruufkii helaya ee meherkii helaya ha guursada buu nebigu uri yaa macshara shabaabi man istataaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj amar buu bixiyo wuxuu hi ha guursada qofkaas marka waxay leeyihin fuqahadu hadduu qofkii maal wuxuu ku guursan lahaa hayo sinadii iyo xaaraantiina uu ka cabsanayo oo dee naftiisii ay xaaraan u mililcaysay eegayso faral bay ku tahay inuu guursado ilaan diintiisii baa dhaawacmaysa iyo dadnimadiisii ha guursado waa faral haddii qofku guurkii u baahan yahay wuxuu ku guursadaana aanu haynin waa sunna inuu guursadaa ilaahay baa fadligiisa siinay haddii guur haddii qofkii guurna aanu u baahnayn ama gabadhiiba aanu galmadii u samayn karaynin oo jinsigiisii wax kasii yihiin oo macnaha waxaan leenahay aanu hamoon karaynin oo dareenkiisii uu liito oo gabadhii baahideedii aanu dabooli karaynin markaana waa xaaraan inuu guursado leanna qofkan islaama buu lugoynaya goordhowna waxaa laga yaabaa fitna inay ka soo baxdo haddii isaga waxba fulin kari waayo inay sine ku dhacdaaba suuragala dabeedna meeshaa fasaad uu ka yimaado marka uu qofkan asturi karayo ayay tahay inuu guursado haddii kale maya yuu lugoyni siyaabahaasaa loo qaybinayaa guurka marka axkaam alkhamsiisa laga laakiin asalnimo guurku waa shay fiican oo ama waajibah ama sunno ah oo waxaasoo faa'iide aha nebigu calayhi salaatu wasalaam oo xusay ayaa ku jira iyo dee qur-aanka uga xusay aynu eegna axaadiista kusoo aroortay maxaan ku dhaha guurka iyo aayadaha kusoo arooray qur-aankii baa guurkii dhiirigelinaya sida loo guursan lahaa buu tilmaamayaa u saxayaa xadiidkii rasuulkuna wuu saxayaa waxaynu soo arkaynay goodhaweed soo akrinay aayaddii suuratu nuur ku sugnayd ee ilahay uhi wa ankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum wa ankixuu u guuriya baa ilahay uli cidduu amarka siinayaa waxa weeye ee uu amarka ku ridayaa waa dadkii waalidka ahaa iyo xigtadii iyo madaxdii dadkii acyaanta ahaa ee dhallinyarada mas-uulka ka ahaa iyo ciddii guur u baahan ayaa ilaahay uhi iskarabtaaga u guuriya waxaa u guurisaan alayaama minkum kuwa idinka mid ahee aan lamaanaha lahayn ayim dadka qaar waxay moodaan inay tahay un gabadha garoobta ama aan carmashii aynanta manaa ruuxa dumar oo qura maaha waa nin iyo iyo gabadhba qofkii aan lahayn oori ama xaas ciddii aan xaas lahayn wey marka u guuriya baa ilaha wy alayaama minkum waa amar baa dhacay mar kale ilaahay wuxuu la hadlay raggiiyo wuxuu uhi fankixuu maa daaba lakum min annisaa'i matnaa wa hulaasa wa rubaac guursada mid iyo laba iyo saddex iyo afarba ilaa afarbaa aayaddu ay banayso u badan mar kale waxa ilaahay u saxay suuratu lbaqara wuxuu saxayaa ama uu tilmaamaya qofka la guursanayo qofka la guursanayo waa qof nooceeya aayadda kaasaa ilahay mar kale uu ku tilmaamay kolkaasaa ilaahay wuxuu hi walaa tankixu lmushrikaati xataa yuumin ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح الم- ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار hablihiin waxay dhahay guursada raggii laakiin waxay guursataan dumar mu'minaad oo mushrikaadkaa guursanina gabadhaan iimaan lahayn oon shahaadanaynin oon diin lahayn ha guursanina ee waxay guursataan dumarka mu'minaadka ah ee ilaahay rumeeyey markaasaa rabbi waxa uu tilmaamay sababta oo waxa uu ihi addoon ilaahay rumaysay ayaa waxay ka khayr badan tahay gabadh aan ilaahay rumaysnayn oo qolo fiican iyo qolo fiicanna ka dhalatay iyaduna fiican oo dheg iyo qurux leh haba ku cajab geliso aad kaba heshid oo aada la yaabtidbe macnaa qoladeeda iyo maalkeeda iyo quruxdeeda eh qof kor haddaanu qofkaasi iimaan lahayn taa addoonta ee muuminadaabaa ka fiican buu lahay waayo quruxdaa laba qaybood aho quruxina waa tan muuqata ee qofka jidhkiisa iyo maalkiisa ka muuqata quruxina waa tan macnawiga ee qofka ku qarsoon quru- quruxda qofka ku qarsoon ee macnawiga ah ee shakhsiyadiisa iyo diintiisa iyo qiyamkiisa iyo sabirkiisa iyo dulqaadkiisa ah ayaa ka wanaagsan tan muuqata waayo waxaa laga yaabaa qofkan aada ku raacday maalka iyo qurux hadhow haddii musiibaba kugu dhacdaba wax kala daayo ama aada dukootaba ama aada faqiir noqoto aada xoolo weydo ama uu xunkaasi noqdaan inuu kaa dhaqaajiyaba inuu khayrkii kugu garabgeli waayo inuu gaalnimo iyo balaayo horseed kugu noqdo sida aayadaba ilaahay uu ku yihi kuwaasi naar bay idinku yeedhaya laakiin qofka qiyam kale ee miisaan kale ee diinta leh ee sabir kale maalmaha adag iyo musiibooyinka adag waa ka ku dhaafinaya ee iskaa garab taagaya sidaa daraaddeed baa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii loo waxyooday waa kii cabsaday qofkii ugu horreeyey ee ugu miisaan badnaa ee dejiyey nebiga waxa uu ahaa xaaskiisii khadiija bintu khuweyl khudbad dheer bay u akhridayo ilaahay ku hoojin maayo bay wax balaayina kugu dhici maayaan kaasaad samaysaa oo wanaagaasaad samaysaa oo wanaagaasaad samaysaa marka taasi waxay tilmaamaysaa qofka wanaagsani in uu runtii kaa saari karayo dhibaatada adduunyada iyo howlaheeda wixii khayrana uu kugu horseedayo uu kugu garabgelayo qofkan kalena uu naarba kugu yeedhi karaba oo qofkii diintaba uu kala bixi karo marka quruxdaa had iyo jeer macnawigaabaa ka qiimo badan oo diinta iyo akhlaaqda iyo islaamnimada ah waxa kaloo rabbi uu maaragtay een, xusay hablaheennana inaynaan u guurinin ragga gaaladaha ah ragga gaalada ah ee aan iimaan lahayn inaynaan u guurinin markaasaa wuxuu ihi addoon ilaahay rumeeyey ayaa ka khayr badan nin mushriga wax badan ba ha haysto ha idinku yaabgeliyo guurkii taasina waxa ay la xidhiidha aayaadka kusoo arooray xagga axaadiidta nabiga kasoo arooray calayhi salaatu wasalaam waynu soo akrinay in badan oo ka mid ah oo ummadda uu ku dhiirigelinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam guurka axaadiidtii xagga hore aynu kusoo qaadanay waaya waxaa ka mid a guurka waxyaabaha masel loo baahan yahay arkaantiisa inaad ogaato ilaa had iyo jeer marka aada shay dhex gelayso ama aada ku dhex jirtaba wax lagama maarmaana wixii sharcigu uu ka yidhi iyo aqoontiisa intii muhiima inaad qaadato oo aada taqaano marka guurku wuxuu leeyahay arkaan buu leeyahy arkaan arkaantaa waxaa looga jeedaa waa waxyaaba uu ku taagan yahay oo si uu u hirgalo lagama maarmaan oo ah marka guntinta meherka la samaynayo waa arrin qof waliba haysa inuu barto gaar ahaan qofka wax meherinaya ee wax guntaya guurka ee samaynaya heshiiska ah waa inuu aqoon u leeyahay arkaantiisa waxaa ka mid a azawj wazawja wal- wasadaaq washaahidaan walwaliy aw alcaaqib waa ninkii wax guursanayey iyo gabadhii la guursanayey iyo weligii isu guurinayey qofkii isu guurinayay labadooda meherkii iyo labadii markhaati intaasoo isu yimi faa'iidada ka soo baxaysaa waxa weeye arrintan inay tahay arrin baahday oo dadkao dhan wada ogsoon yahay aclinu nikaax buu nebigu yiri guurka muujiya marka waxaa la doonayaa inay kala baxaan sinada iyo guurka inay kala muuqdaan wey sinada waa la qariya had iyo jeer waa wax lala dhuumanayo guurkuna waa inuu noqdaa wax cad oo labadii qofe kala xaaraansanaa wiilkii iyo gabadhii halkaa kala jooga ee kala xaaraansanaa waa in la isku ogaado inay isu xalaaloobeen oo ay isu soo guureen ile guur marka la leeyahay waa geedi isna wuu soo guuray iyana way soo guursatay markaasay isguursadeen markaasaa dibudejin lagu sameeyey kani wuu soo guuray kana wuu soo guuray dibudejin baa lagu sameeyey markaas markaa heblaayaa guursatay isagii bay soo kaxaysa hebel baa guursaday heblaayo iyadiibuu soo kaxeeyey way isguursadeen way isla degeen waaya marka taasi waxay tilmaamaysaa in intaasoo arrimoodoo shardi laga dhigay weligii markhaatiyaal labadii isguursanayey maxaan ku dhahda ereyadii lagu wada hadlayay waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan inuu yahay wax cad oo aan la qarqarinayn in lala baxsado meel lala gala iyo in la qariyo iyo m maya gojaxageel wax la qariyo ka weyn jeeni geeli wax la qariyo wuu ka weyn yahay wuu muuqanaya marka labadii qofe ninkii iyo gabadhii la isu meherinaya waa inay jiraan haddii dee midi maqanya maxaa la meheriyey dee ama aanu macnaha maqanya haddaanu midi jirin weeyaba labadooda waa inay jiraan waa inuu jiraa markhaati markhaatiyaal waa inay jiraan weliba caadiliina oo looga qaateena oo hadalkooda la rumaysanayo oo hagaagsan oon wax isweydaarinayn hadhow meherna waa inuu jiraa meher meherku waxa weeye shay maal oo gabadhaa la guursanayo la siinayo oo lagu maamuusayo oo wax lagu iibsanayo maaha xaasha ilaahay baa wuxuuhi waatu nisaaa saduqaatihina nexla dumarka siiya meherkooda isagoo cadiyo iyo hibe ah waa shay lagu karaamaynayo waa shay lagu sharifayo oo lagu maamuusayo hadiyad islaamku uu sharciyeeyo qaaliyo weeye marka la siinayo maaragtay gabadhii meherka meherkaasina waa inuu jiraa waa inuu jiraa cid caaqida oo isu xalaalaynaysa oo inanta xigtadeedii iyo weligeedii waa inuu meesha joogaa ile wuu soo koriye isagaa dee mar intan aad ku jeclaanayso iyo qofkan aada u hunguroonaysa ead u hamoonaysa heerkan soo gaadhay kii soo gaadhsiiye weeye ee isaga ay kasoo go'day ee kusoo tacabba ee soo maalgeliya ee qofkan heerkan gaadhay loo hunguroon kara kii ka dhigay weeye marka inaad ka dulboodo maya xoolaan la xadin ee dad see loo xadaya soomaalideenu qofunbay iska qaataano way qafaashaan markaasaa la waayaado qofkii meeluu marayba qof baa la guursanaya oo la qafaalanaya oo la dhufanaya xooley baan la ogolayn in la qaato xoolihii qofkani lahaa waxaad aaminsantahay inaanad qaadan karin haddaad qaadatood iska xadana aada ku ceeboobayso sidee baad u qaadanaysaa qofuu isagu dhalay adigoon ogeysiinin sharciga waxaa shardiya in qofkan xigtadiisii weligiisii oo ah aabbihii awowgii walaalihii ehelkiisii in laga guursado la wargeliyo oo lagala tashado oo xaqiisa la siiyo wey sidaasaanay arrintu ku wanaagsan tahayo dee wax garantiiya kama haysatid ama kuma kalsoonid hadhowta wayse seegi kartaa ilaa bashar iyo bani aadan baa tihiine markay isku dhacdaan inantan haddii ehelkeedii markii hore aada maamuustay ood karaamaysay oo sharaf siisay ood aada u qadarisay odaygii iyo islaantii iyo rag iyo dumarba waa lagu garab gelaya inantii waa laguu soo muslaxaya laakiin haddii marka horeba aad dhufatay ama aada la dhuumatay marka horeba ma anagaa naqaanay bay leeyihin arrintaha la yska hubsado taasi waa taa weeye haddii aan weliba jirinba ama inantii wax guuriya aanu jirin oo xigtadeeda ahay nebigu wuxuu leeyay asuldaanu weliyu man laa suldaana lah qofka ummadda madaxda u ah ama garsoorka u ah ayaa guurinaya ciddii aan lahayn wax guursata wax guuriye aan lahayn haddii aanay xigto lahayn qaadiga howlaha ugu xil saaran ummadda ayaa guurinaya kolba ciddii meesha u joogta dadka muslimiinta ah ee wax guuriso ee lagu ogyahay ee taa xaqu leh ayaa guurinaysa laakiin lama cadilayo lama odhanayo kol haddaanay xigto haysanin ha iska fadhida taasi ma jirto xataa hadduu maqan yahay baan loo yeedhay wax ku xidhmayaa ma jiree mar hadday inantu hesho kufkeeda iyo ciddii gayaankeeda ah waa ka u dhowe uxigaabaa u xalaalaynaya haddii kaa la waana qaadiga taasi waxa weye arkaantii weeye arkaantii shuruuduu guurku leeyahay shuruudo shuruudaha waxaa ka mid ah in inantu ay raalli tahay oo inan iyo carman mid kastaba oorida la guursanaya waa inay raalli tahay qofkani waa qofkii lamaanaha ahaaye nolosha ay wada qaadanayeen ninkan marka ninkii waa inuu raali yahay dee gabadhiina waa inay raali tahay waa inaanu midna afduubnayn oo aanu qasbanayn waalidku hadduu inanta soo qasbo ama inanka la soo qasbo oanu raalliba ahayn dee guurma ansaxayo ninku dee markuu raalli yahay buu reerka wadaya gabadha la guursanayaana marka ay raalli tahay bay reerka wadi karaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam waktigiisii nin baa inantiisii guuriyey inantiibaa nebiga u ashkatootay aabbahay nin aanan doonaynin buu ii guuriyey bay ti markaa nebigu ikhtiyaar buu siiye wuxuhi haddaad doonto dee waad diidi kartaa waan diidi karaa bay haa waad diidi kartaa xaqaa waad leedahay bu kol hadduu aabbahay ii garto oo ii guuriyey iska aqbalay bay ti laakiin waxaan u sheegayaa raggu inaanu keligood lahayn guurinta dumarka ee guurinta dumarka iyaguna gadaanka ay dhinacooda haystaan ama iyaguna qeybtooda haystaan ee xaqooda leeyihiin taasaan muujinayaabay marka arintan odhanaysa dadkeenu way isticmaalaane waar waan isugu kiin ducaynay ama inantaasaan ku siiyey iyadoonu iskaba aragba oo aanu odhanin marka hore soo eeg ama hooyadii ay odhanayso hooyo inan wanaagsan baan arkayo taasuun adugu anaa kuu arkayo liquun adu qaado un saa ku qaado iyo waanu kugu ducaynay iyo iyadoo lacag la eexaysto oo aan la eegin rabitaankii labada qof iyo waxyaabahaas waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha qoyska burburiye wey waxyaabaha qoyska burburiye ka mid yihiin marka raali noqoshu waa lagama maarmaan waxa lagama maarmaana dee arkaantan imika in la helo meeshii markhaatiyaal joogaan oo weli joogo oo waxyaabahaas oo dhan waa shardi waxyaabaha shuruudda waxaa kamid a intifaa lmawaanic wixii guurka hor joogsan lahaa meesha waa inuu ka maqan yahay xagga dambe aynu ku sheegi doonaa waxyaabaha guurka hor joogsanaya guurka waxyaabaha hor joogsanaya waxaa ka mid a masalan annasab walmusaahara walridaac labadii qof inay xigto yihiin dee isma guursan karaa maanic baa jira labadii qof in xidhitinimo guurka diidaysa ay udhaxayso masalan sodog iyo sodoh iyo waxaase isu yihiin ama waa xaaskii inantiisa inankiisa waa waxyaabo musaaharo ah oo hor joogsan kara guurki ridaac baa jira naas bay wada jaqeenba waa waxyaabo hor joogsan kara guurka ixraam baa jira ixraam masalan labada qof mid ka mid a ayaa ama xaj ku jira ama cumro ku jira waa wakti aan guurkii suuro galayn maanic baa jira wax hor joogsada guurkii baa jira ikmaal arbac masalan tiradiiba qofkani way ka buuxsantay oo afar buu guursaday waa ka xidhan tahay guur kale ma jiro intuu afartaa qabo oo mid shanaad umagud uma gudbi karayo masalan gabadhan cid kale u mehersan tahay ama cid kalea furtay oo weli may ka cadad bixin maanic baa jira waxbaa ka hortaagan alkufr qofkan uu doonayo inuu guursadaaba waa qof aan diinta islaamka ku jirin ama ka baxay maanic baa jira waxbaa kaa hor joogsanaya marka intifaau lmawaanic mawaanicdana xagga dambeaynu ku arki doonaa ilaa sodomeeyo dumarahoo aan la guursan karayn oo guurkooda shareecadu diiday baynu xagga dambe ku xusi insha allah duruusta kan ka dambaysa taasina waxa ay tilmaamaysaa maaragtay runtii in loo eegayo waa arrin la gudban labada qofay isguursanayana waa la gudban tahay inay ogaadaan way tahay qaadiga ama qofka mas-uulka ah isu guurinayaana waanu axkaamtan yaqaanaa ilaa haddii kale wuxuu isku xidhi doonaa dadaan isku xidhmayn markaa fashilaad baa ka soo bixi doonta qodobka sagaalaad ee nidaamka hordhac ahaan aynu uga sii hadlayno guurka waxa weeye nidaamka arinka loo yaqaano fuqahadu u yaqaanaan almuqadamaat aw aadaab azawaaj guurka iyo aadaabta uu leeyahay guurka iyo aadaabta uu yeelanayo ama waxyaabo hordhac ah oo habboon labada qof u habboon waxa intaana isguursanin waxaa ka mid a annadar lilaakhar in midibaka kale uu iska arko ninkiina gabadhii waa inuu iska arko gabadhiina waa inay ninkii iska aragto oo qof aanu arag waa inaanu guursanin asxaabi asxaabta nabiga ka mida calayhi salaatu wasalaam ayaa guursado nabigu wuxuu yihi markaama iska eeg maya buur faras iska soo eeg buur iska eegidaasi baa nebigu uu sunneeyo waxa weeyaan isagaaba amray rasuulku sala allahu calayhi wasalam midibaka kale waa inuu eegaa gabadhuna waa ina ninka iska eegtaa ninkuna gabadha waa inuu eegaa eegmadaasi waxay keenaysaa inuu midibaka kale abateed u helo waxay keenaysaa an yudama baynahuma inay isla nolol qaataan iyagoon soo kala boodaynin ee inay isku qancaan oo ay kala raali noqdaan wey eegmadaasi xadgudub inay yeelatana lama ogola gaboodfal inay yeelatana lama ogola waxaynu uga jeednaa in gaboodfal ay yeelato maaha oo intii loo baahnaa in laga yareeyo maaha oo hadduu qofku iyadoo maalan inanti halkaa iska fadhido oo iska xijaaban oo iska niqaaban oo waxuu ka arkaya aanay jirin eegmadaasi ma dhammaystirna ee waa inuu wejiga iyo gacmaha ka eega culimada islaamka iyo jumhuurku siay u badan yihin waxa weeye intaa wejiga iyo labadaa gacmood intaa laga farxalanayo ayaa shareecadeena ogoshaa inanta in laga eego wejiguna quruxdeedu ka turjumaya gacmahana jirhkeeda kale ka turjumayaan bay leeyihin culimadu iyagaaba aqoon ule maaragtay ummadda eh waaya wax badan bay tijaabiyeen taasi waa taa weeye inantiina inay diidan maaha eegmada isagiina inuu diidan maaha ilaa wax ka weyn baa la doonayaa eegmadu waa inaanay yeelanin xadgudub sida ummadaha qaarkood ay sameeyaan nin iyo gabadh baa lagu odhanayaa way sheekaystaanoo way isdoonayaanoo way isla baxaan habeenkiio dabeedna way wada socdaa meel cidlaabaa la maraya guri cidlaabaa la maraya waa la isdaadaawanaya kolba hudheel baa lays horfadhiyaa sidii laba shibirood baa saa laysu horfadhiyaa meel walba arrinta noocaasina waxay keeni karaysaa intaanay isguursanba in siina ka dhacdaba ila waa laba qofoo bani aadamahoo dareen dhex maray in shaydaanku ka faaidaystaaba suuragalaba labadan qof waktiga ay is eegayaan inay isla gooni noqdaan maaha maqsin cidlaa ay isku soo xidhaan e waxa wey haddii uu inankii inantii arkayo meel bay isla fadhiisan karaan reerka dhexdiisa ama maqsin iska furan oo caruurtu ay marmarayso oo aan u xidhnayn ayay iska maaragtay meel banaanna waa ku kulmi karaan laakiin waa inaanay noqonin meel xidhan oo shaydaanku ka faaidaysan kara waa inaanay noqonin eegmadan xiglaysiri labada qofa isguursanaya ha is eegeen xigmadeeda runtii waxaa doorashadiibay macno weyn u samaynaysa oo mar hadduu ilaahay yihi huna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna dumarkiina raggiiyo dharbay idin yihiin aa xidhanaysaan idinkuna dumarka waxaa u tihiin dhar ay xidhanayaan dharkaaga markaad soo iibsanayso dee sida la ogsoon yahay macruufkaa waa inaad doorataa dharkii bacadluhu markuu kaa iibinayo dee intuu kuu duduubuu bac kuugu rida iskama qaadan laakiin waad iska eegaysaa waxaad leedahay kani wuu ileegyahay kani waa iga yar ballaadhan yahay kani iimuu noqonin kan iga celi naftaydaa diidee kaasaan jecelahay isii doorashaa jirta shaygaad si wanaagsan u doorato waxaad jecesha inaad soo labisataad xidhato mar walba sidaa daraaddeed baa sharcigeennu wuxuu mamnuucayba inaan la iibsan karin alaab aan la arag ka kaa iibinayaana xaq kuguma laha inuu ku idhaahdo adiga oo aan arag iga iibso bayculmulaamas iyo bayculxasaad iyo bayculmunaabada iibabka noocaasoo dham waxay sheegayaan alaab aanaad ku qancin inaad iibsato maya waa la diiday marka taasi waxa ay ka mid tahay samaaxadda iyo wanaagga islaamka ayay ka mid tahay labadii qof araggoodu waa inuu yahay arag lagu xisaami karo wakhtiyada dambe waxaa iska jira laba qofoo masalan sawirkeediiba u diraysa ama isagaa sawirkiisii u diraya ama waxaaba iska arkayaan internetku bay ka wada sheekaysanaya ama iyadoo video ayaa wax laga soo sawiray buu qofkii arkaya arrimaha noocaas waxa laga yaabaa in aanu qofkii ka boganin sawirka dee wuxuu u diri karaa miduu yaraa ama iyadoo ay yaray markaa wax aanu filaynin baa kaga soo bixi kara qofka meesha marka sida sharciga ah ee saxda ah ee caadiga ah in qofkii ka kale uu arko weeye taasina intaasaynu odhan lahayn oo aadaabtay ka mid tahay qoysaska had iyo jeer waxyaabaha burburiyana waa ka mid labada qof kolka hore haddaanay araggana iska boganin isla markaa aanay is afgaranin qofkii aanu qofkii kale ku qancin way soo kala boodayaan wakti ama caruur ay kala dhaleen ama xuquuq ay isku yeesheen ama la wada xidhiidhay oo aan la kala noqon karin oo arrintu ay adag tahay ayay burburayaan waxyaabaha habboon waxaa ka mid ah ikhtiyaar in ninkiina uu doorto gabadh isagoo ku dooranaya diinteeda iyo akhlaaqdeeda iyaduna ay doorato ninkeeda caruurteeda u noqonaya aabbo mas-uulka ka noqonaya agaasimaha reerka noqonaya waa inay doorataa diintiisa iyo akhlaaqdiisa kufka la eegayaana waa kaa labada qofa isu kufi waa kuwa qolo heblaayona loo eegi maayo loo eegi maayo dhaqaale muxuu haystaa dee dhaqaalo fara badan macnaha loo eegi maayo talow jinsiyada iyo baasaboorkiisu waa kee waxaan badane dadku ay ugu xishaan qofka aa wax iska sokeeyo burburi kara laakiin qofkan waa inuu yahay qof diin iyo akhlaaq iyo qiyam leh haddii qorox quruxdii iyo qoladii wanaagsanayd iyo dhaqaalo fiican iyo waxaasi soo raacaana waa khayr soo kordhay un laakiin ta u muhiimsana la eegaya asaasigii waa taa waxyaabaha haboon waxaa ka mid a khidba khidbadu waxa wey inuu ehelkeeda weydiisto inanta inuu ehelkeeda weydiisto oo u geed fadhiisto oo looga jawaabo waxyaabaha haboon waxaa ka mid a alkhudba alkhudba ta hore waxay ahayd khidba bikasri ilkhaa waa dalabkii aada qadimaysa khudbaduna waxa weeye intaan heerka la guntin in la akriyo ducaduu nebigu akhriyayay ama alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh qofka caaqidka eh samaynaya meherka ayaa akhriyaya ama waxaaba akhriyi karaba qof kaleo meesha jooga waxyaabaha haboon waxaa ka mid a meherka inuu inanta u dadejiyo meherkan had iyo jeer daynta inagu noqda ama ay dhacdaba in la isku yeesho oo dayn uu noqdo in waxun la sii siiyo oo badh loo qadimo amaba aad ka gashi baxdaba intii meherka aad ku dhiman lahaydee daynu kugu noqon lahaa waxaa fiican inaad iska siiso gabadhii aada uma sii qadinto waxyaabaha haboon waxaa ka mid a alwaliima xagga dambe inu axkaamteeda faahfaahsan kusii arki doonaaye waliima walimada waxa weeye in la alabaryo meeshii farxad baa jirta ninkii waxa usoo kordhay oori ooridiina nin baa usoo kordhay noloshii way sii macaanaatay oo waxbaa isbedelay farxaddaa in lala farxoo meel la farxayo dee waxba aan lagu cunaynina waa cajabe oo ma wanaagsane wax waa in la cunaa weliba hilibna ku jiro nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabigu saa eego wuxuu waar miyaad guursatay cabdiraxmaan ibnu cawf haa buu waan guursaday macnaha ra'aa calayhi athara sufra wuxuu asxaabigan ka arkay isagoo bidhaamaya ilaan aroosku isma qariye had iyo jeer aroos wuu bidhaamayaa oo dhar iyo muuqaalkiisuba uu dhalaalaya marka waar miyaad guursatay haa awlim walow bishaatin buui allabari samee neef aryana ha ahaadee neef aryana ha ahaadee wuxuun gowrac buu taasaa wanaagsan ilaan hilibkii baa sayidu acaam raashinka waxyaabay ufiicnaabu ka mid yahay brotiinkii saa darteed ku dar buui hilibna markaa waanu ka badin karaa qofku waanu ka yarayn karaa ee neefku waa inta dhexdhexaadkaa wey iyadoo dabcan lagu xisaabtamayo hala allabaryo oo casuumada waxa lagu cuno hala ducaysto laakiin haddana in laga ilaaliyo digdigta iyo demdemba iyo khasaaraha faraha badanna in laga yareeyo wey ilaa afar casuumadood baa inaga istaba socda inaga waxaa dhacda labadii qof marka laysu meherinayo casuumad baa la sameynaya marka ay sidoo kale meherku dhacayana marka inantii la isa siinayo waa mid marka meherku dhacayaana waa mid habeenka xafladuna ee labadii qof isla aqalgalayaana waa casuumad maalintiina qada iyo waxbaa la qalaya habeenka afraad ama saddexaadna xeeryihii iyo fujaanadii muqbadii iyo wixiibay islaantii keenaysa sodohdii dee waxa wiig dhan unbaa waxaa lagu jirayaa un kharash badan oo baxaya waxaasoo dhanna hal mid baa lagu soo koobi karaa nebigu xaasaskiisa caleyhi salaatu wasalaam qaarkood baa intuu la aqalgalay ayuunbaa xoogaa yaroo raashino la sameeyey oonu xataa waxbana qalinba qalidu inaanay waajib ahayn bay tusinaysa xoogaa unbaa la sameeyey bes intaasay ku dhammaatay marka kharashka dee reerka ha u hadho oo ha layska biishadee waaba laga yaabaa dadka qaarkood inaanay intaa awoodayni bal taa in lagu xisaabtamo ayaa habboon oo aan la sii badinin qodobka tobnaad ee guurka axkaamtiisa ka midi waxa weeye alxuquuq azawjiya labadii qof kol hadday aqal galeen kol haddii meherkii isku xidhmay ooy xaas isu noqdeen xuquuq baa meeshii timid iyo waajibaad alxuquuqu walwaajibaat qofka waxa isaga lagu leeyahayna waxaa la yidhaha waajib wuxuu isagu leeyahay ka kale uu ku leeyana xaq baa la ydhaha sidaa darteed adigu waxa aada leedahay xaq adigana waxa ku saaran waajib marka ninkii xaaskiisii wuxuu ku leeyahay xaq isna waajib baa saaran gabadhiina waa saas oo kale islaamkuna wuu u qaybiyey labadooda had iyo jeer marka ninku uu tiisa ka soo baxo gabadhuna ay teeda ka soo baxdo khilaaf ma yimaado laysma qabsado ee inta badan khilaafkani waxa uu yimaadaa labadoodiiba markay dayacaad sameeyaane midiba reerka kii reerkii uu dayaco mararka qaarkoodna midkood baa dayacaadda wada marka waa inaan cadaaladda laga tegin qofkii gardarada iyo xaqdarada wadaa waa inuu dib isugu noqdaa ilaahay ka cabsadaa waxyaabaha isagii lagu leeyahay waxaa ka mid a inuu meherkii inanta bixiyo ila u waajibaye waxaa ka mid a nafaqadii dhaqaalihii reerku isagu saaran yahay biilkiibaa saaran oo sakaatulfidrigiibaa saaran oo sooryadii martidaa isaga laga doonayaayoo saaran oo walqashiibaa saaran oo waxaas wax alla wixii xuquuq dhaqaale isagii baa lagu leeyahay oo islaamku saaray isagoo dabcan kolba dee inta uu karaya bixinaya wixii aanu kari karaynin la tuujin maayo dee oo la odhan maayo qasab ku keena waa wixii uu karayo laa yukalifu allahu nafsan ilaa maa aataaha sayajcalu allahu bacda cusrin yusran markuu nidaamkan xuquuqdan ilaahay ka hadlayo wuxuu leeyahay naf walba wuxuu ilaahay kala xisaabtamaya wixii ay uu u dhiibay unbuu kala xisaabtamaya waxaa jira taasi waa nafaqadii waxyaabaha markaa ka mida xuquuqda inuu midibaka kale tarbiyeeyo hadday cilmi ku dhaanto inay u akrido hadduu isagu cilmi ku dhaamana inuu ufaa'iideeyo ruuxa dumarka ah ee ninku uu soo kordhiyey waa inuu isku dayaa tusaale wanaagsan inuu u noqdo gabadhuna hadday ninka wax ku dhaanto tusaale wanaagsan waa inay u noqoto midibaka kale waa inuu tarbiyadiisa iyo sixidiisa ka qayb qaataayo qowl iyo ficilba la isu dardaarmaa la isa saxaa xuquuqda waxaa ka mid ah xusnu lmucaashara ilaahay baa wuxuu ihi wacaashiruuhuna bilmacruuf si wanaagsan ula dhaqma ereygaasi waa erey macno ballaadhan kuma ega keliya qofkani dhar iyo dhuuni wixii uu cunayo wixii uu cabayo wixii uu huwanayo gurigu gelayo unsii uu ka macno ballaadhan yahay si wanaagsan ula dhaqa wixii uu qofkani xaq kugu lahaa wax ka dheeraada siibay noqonaysa haddii waxyaaba uu xaq kugu lahaa ixsaankiina raaci oo muxuu xaqu leeya maxaan xaqu leeyahay keliya laguma kala baxo taa taasi waa waajib jira laakiin waxyaabaha islaamku usii dardaarmayo labadan qof waxaa ka mid a inuu midiba waxaan laguba lahayn oo dheeraada lamaanihiisana ay nolosha wada qaadanayaana raaxadu dhex marayso inuu siiyo ilaahay baa wuxuu ihi ilaahay siduu cadaaladda u faray dadka ayuu ixsaankana u faray cadaaladdu waxa weeye adigoo wixii aada xaq u lahayd qaata ixsaankuna waxa weeye adigoo bixiya waxaan laguguba lahayn oo dheeraada in allaha ya'muru bilcadli waalixsaan wa iitaa'i di lqurba wayanha can alfaxshaa'i waalmunkari waalbaqi ilahay wuxuu idin faraya cadaaladda iyo ixsaanka labadaba uu idin faraya marka ha odhan inuu hala soo taagnaanin keliya waxaa xaqiguma leh hebel ama heblaayo aniga dee waxaa xaqiguma leh yaanay kugu lahaan inay mararka qaarkoodba ixsaanka tahay iyo dheeraadka in lagu daro taasina waa taa weeye xuquuqda ay isku leeyihiin waxaa ka mid ah muwaasaat alaqaarib dadkii aqaaribtaa in la xidhiidhiyo oo isagii aanu odhanin dee reer reer gabadh baa kaa raacda dee reer gabadh baa kaa raacda iyaduna aanay odhanin reer nin baa kaa raaca inta kale ima khusayso yuu odhanin laa hadduu ninku inan guursado qaraabo cusub baa usoo korodhay waa inuu wax ku taraa waa inuu xidhiidhiyaa waa inuu raaligeliyaa iyaday farxad u tahy wada noolaanshahoodana qayb bay ka tahy isaguna iyaduna ninka xigtadiisa iyo waalidkiisa iyo qaraabadiisa waa inay xidhiidhisaa ila waa xigto fiican oo usoo korodhay ha dhowto hadduu dhinto waa kuwii dumaali lahaa waa kuwii caruurta garabka qaban lahaa waa kuwii iyada beelin lahaa waa kuwii mas-uulka ka noqon lahaa waa kuwii difaaci lahaa ee sharafteeda ilaalin lahaa marka waa inuu ogaadaa in garab cusub usoo kordhay oo qofkani hadduu tol keliya lahaa laba tol uu noqday marka laba tol leh laba tol buu leeyahay tolkiisii hore iyo tolkan kale xididka ah marka tolka labaad yuu iska tuurin ee jaaniskaha ka faa'iidaysta fursad buu isagu helaya marka xuquuqda waxa ay u qaybsamaysaa xuquuq ninka lagu leeyahay iyo xuquuq gabadha lagu leeyahay iyo xuquuq labadaba ka dhaxaysa iyadu muxaadaro gaaray u baahan tahay laakiin inaha aynu ka tilmaami karno waa kuwa kuwii ninkaanaynu u badinay imanka laakiin xuquuqda iyada lagu leeyahay waxa ka mid a kol haddii isaga sharciga uu saaray adduunkii iyo maalgelintii iyo dhaqaalihii ilaa waxaan iminka loo xiqayo o dhami waa dhaqaale soo saare kol haddii culayskaa isaga la saaray iyadiina waxaa laga doonayaa inay aqbalkeen noqoto aqbalkeen barnaamijka fiicana uu soo jeediyey ee diinta iyo qoyskaba u fiican iyo dhaqaalaha waa inay tidhaahda hebelow waad mahadsan tahay aqbalay ee sidaynu u fulinaa wadatashiga way leeyihiin way wada tashanayaan wa'tamiruu baynakum bimacruuf baa ilahay u leeyay labada qof markuu la hadlaya si wanaagsan u wada tashada wadatashigaa kadib dabcan in go-aan la qaataa loo baahan yahay go-aankii marka uu isagu dubaha ku dhuftu ihaa saasaynu yeelaynaa iyana waa yahay waa inay tidhaahdaa haddii uu dhaqaalaha iyo diinta ku xun yahay ama aanu wanaagsanaynba go-aankaasi xaq bay u leedahay inay tidhaahdo sidaa ka dah laakiin wixii oo wanaagsan inay diidda maaha maalgelinta noocana iyo waajibaadkan saaran ayaa ilaahay ragga uu ku ammaanay dumarkana wuxuu ku ammaanay inay gabadhi aqbalkeen tahay aayadda suurat nisa ahri alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim raggii saasaa ilaahay uu ku ammaanay mas-uuliyadday ku wanaagsan yihiin maalkoodiina way bixinayaan qaanitaatun xaafidaatun lilgeybi bima xafida allah dumarka waa wanaagsanina waa kuwa aqbalkeenka ah ee ninka talada wanaagsan ka qaadanaya ilaahayna adeecaya naftooda iyo maalkooda iyo ubadkoodana ilaalinaya isaguna ammaanu hayaa ammaanada waa inuu ilaaliyo iyaduna ammaanay haysaa ammaanada waa inay ilaaliso wixii axkaamahee dambe dheeraada duruusta dambeaynu ku qaadan insha allahu laakiin intani hordhac ayay ahayd la xidhiidhay nidaamka guurka iyo sida quruxda badan ee wanaagsan ee islaamku uu nolosha ugu jireeyey allahayna waafajiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu